barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha abrilna waa labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa ka mid ah dumarka shaqeeya iyaga oo la qabo oo carruur leh oo walaaca ka qaba dhaqaalaha ka soo gala shaqada ay qabtaan iyo dayaca ku dhaca carruurtooda iyo gurigooda marka ay ka maqan yihiin
subaxii markaad kasoo baxaysid wax kasta ha diyaarisid wax kasta ha u sheegtid gabadha kuu joogta guriga haddana sidii aad u aad u joogi lahayd eed u maarayn lahayd kolla haatan laguma maarayna laakiin haddaad adu iska fadhin lahayd waad maaraysanaysaa hadda hawshaad marti kuu timiday odaygiioo ku sugayaa wixii oo dhan adu waad maaraysanaysaa
dhanka kale waxaa jira dumar iyaguna ku doodaya in shaqo ay inay shaqo tagaan inay tahay intii ay raggooda ka sugi lahaayeen beelka waxaana sheegeen in haweenku ay isku wadi karaan shaqada bannaanka iyo howsha guriga dumarka qayb baa aaminsan inay hadday guursadaan oo guri degaan inay noloshii dhammeeyeenba oo ay inta ahayd laakiinse anigu waxaan jeclahay ama aaminsanahay inay dumarku shaqaystaan waxaana la gudboon inay sii shaqaystaan oo ay sii wataan barnaamijkooda shaqo naftooda kaabaan ilmahooda kaabaan faamilkooda kaabaan marka waan taageersana in dumarku shaqaystaan waana wax aad iyo aad u wanaagsan
sidoo kale barnaamijka waxaynu idinkugu haynaa dhinacii heesaha waxaana ka mid ah kailbaxay jacaylkii dartaa ii arrimi jiri kailbaxay ammaantaa nafka kaaga odhan jiri kailbaxay ku eeday ehelnimaankaasi
waa tahay heestaasi inta barnaamijku socday ayaad dhegaysan doontaan ciyaarihii ayaan ka marnayn marka horese ku soo dhowaada warkii ugu dambeeyey caalamka oo aan idin dumarno
inkasta oo ay jiraan warar laisla dhex maraya oo sheegaya in laga yaabo in maraykanka uu weerar isdifaac ah ku qaado kuuriyada waqooyi haddii ay fuliso tijaabo nukliyeer oo kale ayaa haddana saraakiil hore oo maraykana waxa ay sheegeen in fursadaha taasi ay ku dhici karto ay tahay mid aada u yar david gombert oo ahaa agaasimihii kumeel gaarka ee hay-addii sirdoonka qaranka xilligii maamulka madaxweyne obama ayaa sheegay in maraykanka uusan tallaabo qaadi doonin ilaa uu ka arko marka hore tallaabada ay qaado kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay horey u fulisay shan tijaabo oo nukliyeer ah waxaana ay dhowaan sheegtay in ay diyaar u tahay inay fuliso tijaabooyin kale
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa booqday masar khamiistii halkaas oo washington ay kusii xoojinayso xiriirka kala dhexeeya qaahira inta lagu guda jiro boqolka maalmood ee madaxweyne donald trump maris ayaa la rajeynayay inuu la hadlo wasiirka gaashaandhigga masar sidqi subxi iyo madaxweynaha dalkaasi cabdifitaax al siisi kuwaasoo boqosho bishan horraanteeda ku yimid aqalka cad taasoo ahayd toodii ugu horreysay ee hogaamiye masar ka socda uu ku yimaado washington tan iyo markii madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu qaabilay madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak sanadkii laba kun iyo sagaal taxliilo siyaasadeed oo bariga dhexe ku sugan james galvin oo marka taxliilo siyaasadeed oo arrimaha bariga dhexe wax ka qora james galvin islamar ahaantaasina brofesor wax ka dhiga jaamacadda california ee los angeles ayaa waxa uu v o a u sheegay in maamulka trump siyaasadihiisa ay dhammaantooda u muuqdaan kuwo ay yihiin kuwo in ka soo horjeeda siyaasadihii barack obama uu hore uu u dejiyey
intaasina waxaynu ku dhaafeynaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna oo aynu idiin dulmarnay markana qaybihii kale ee idaacadeena dumar badan oo danyar ah oo raggii qabay ay kala tageen ama ay dhinteen ayaa subax kasta usoo kallaxa si ay u helaan waxay carruurtooda ku qoodiyaan haweenkaasi wax xirfad ah oo ay ku shaqaystaan ma laha balse waxa ay isugu yimaadaan jidadka hareerahooda halkaas oo ay ka raacaan ciddii doonaysa in dhar loo soo mayro ama guriga loo nadiifiyo badi haweenkaasi waxa ay guryahooda ku noqdaan iyagoo aan waxba soo helin oo faramaran mana jirto cid kale oo ka caawisa wax ay cunaan ama ay carruurtooda siiyaan wariyaha v o eda ee hargeysa barkad maxamuud kaariye ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo soo diray sagaal cabdi qiyaastii da'deedu waa afartan jir haysataa shan carruur ah waxay gidaarkani cidladaa subax walba kusoo kallahaysay oo ay fadhiday islamarkaana shaqo raadis ahayd muddo toddoba sanno ah waxaan weydiiyey dareenkeeda iyo waayaha ku gadaaman iyadaiyo inta la midkae halkan timaada hargeysa ma ku noolaa waxaan dee danaya duruufuma kullina soo saartay carruur yar baanu shaqaystaa carruurta waxa weeye naabood waanu kala tagnay ya anuun ba halkaa ugu xoogsada waxaa ilaa waxaa dhimaata toddobada waxaan qabtaa guryaha maydhista dharmaydhka tamasaxadaha fudfudud oo kale sida marashadoo kale waa lanoo kaxaystaa Wa- ilaa waxaan ka tagnaa dee dumar baa ka tagay ilaa shanta galabnimo intay lixda yimaadaan ama toddobada bay yimaadaan ayay ka tagaan ilaa shanta galabnimo iyagoona camalba haynin oo dee halkii cadceeda iyo dabayshiba ku dishay sida ay sagal ii sheegtay dumarkan qaarkood ayaa sida ay gidaarkan u fadhiyaan bisha dhan laba maalmood oo keliya shaqeeya waxaan weydiiyey sida dareenkeedu yahay marka ay ubadkii oo cunto ka sugaya ay ku laabato guriga iyadoo faramaran
dee waxaan dareema waayo waxaweyn gurigaagii oo maran baad saaka kasoo kalaaday gurigii oonad waxba sidin waad ku noqotay ubadkii wuxuu hoob mooyaane ma garanayaan iyaku waxbaa la waayey wallahi waktigaasi waa nagu adag noqoshadaas oo kale
waxay qaarkood ii sheegeen in subax walba ay usoo lugeeyaan halkan masaafo dhan lix ilaa siddeed kilomitir iyagoo ka lahaya mararka qaarkoodna waayuhu baday inay gudaan xilliyo aanay cidi soo jeedin waxaan weydiiyey inna inay wax dhibaata alla kulmaan horta may bulshadaan u shaqeyna wax dhibaato ah kama kama aragno laakiin meesha horta dariiq baan dumar baanu nahay meeshaanu fadhinaana waa dariiq waxaad helisaa nin waalan kuwa mirka qababa kaa biicaya kuwa waalan baana ku daynayna oo ku eryanaya marka horta dhibaatadu way iska fara badan tahay qaar ragoo ka walwaalan yihiin baa jira oo anigoo barkaan cartaan haysto qaar baa abood waalan
intaas oo dhib ah iyadoo ay wajahaan ayaanay haddana rajo dhigin ama aanay quus ka joogin nolosha barwaaqo waa gabadh dhallinyaro ah sida ii sheegtay waxaa halkan kusoo kallahaysay muddo shan sanno ah waxay u shaqaysaa toddoba carruur ay walaala yihiin iyo waalidkood oo ay la daalaadhacdo quudintooda waxbarashadooda iyo noloshooda guud waxaan weydiiyey rajadeeda nolosha
aan waxaan higsanaya wixii ilahay ugu talagalay meel bay yaalaan laakiinse intaas waan higsanaya noloshadana meel khayr qabta ilahay maraya wax khayr qaba waalidka inaan wax ka taro laakiinse maxaa duruuftaydiiba halka isoo gaadhsiisay laakiinse waxaan ku nasto oon reerkaygan wax ka taro in ilaah wax khayr qaba siiyo intuu ilahay calafkaygu keenay gurigayga wax khayr qaba ilahay siinayana bartaa waan ka shaqaynaya waalidkayna waan ka ducaysanaya ubad khayr qabana ilahay inuu ubadkayga ilahay ii barakeeyo aanu ilahay tacabkayga khasaarin haweenkan waxay ii sheegeen shaqo la-aanta ay u dheer tahay cadceed boodh iyo daranyada jidka ay fadhiyaan ay danaynayaan inay helaan goob loogu soo hagaago oo dadan kana durugsan xaaladaha qallafsan ee ay hadda ku sugan yihiin haweenkani ma moogana mas-uuliyadda bulshada inteeda kale ka saaran ee dowlad iyo shiciba leh waxaanay qabaan codsigan waxaweye madaxda wayna ku martaa meesha madaxdu intaa wayna arkaysaa madaxda qaar baa ka kaxaysata meesha oo loo soo shaqeeya waxa weyan hooyooyin baa jira agooma haysta toba toban ciyaal haysta qaar baa sideed haysta qaar baa sagaal haysta waxaan u baahanahay waxa weeyaan anaku danyar baanu nahay saad gartayba waxaan doonaynaa dawladdu wixii ayda inagu tari karsa inay nagu tarto ya oo ina caawiso ay hoos noo soo eegto waxa weeyaan dumarka meesha fadhiya somaliland darmaha dad shisheeya ya awlaadda loo soo shaqatay waa awlaaddii ubixi dalka weeyaan qurba jooga iyo dalka dee bacmashtarka waxaan u jeedinayaa danyartooda magaalada ku nool ina soo eegaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
door wanaagsan dhegaystayaal wili halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaynu ku guda jirnaa warbixinada la xiriira haweenka qoysaskooda oo shaqeeya dhinaca dalka jabuuti dumar badan ayaa bannaanka ka soo shaqeeya si ay dhaqaale ahaan u caawiyaan qoysaskooda qaar badan oo dumarkaasi ka mid ah raggii qabee ayaa jooga oo weliba shaqooyin haya balse waxay doorbidaan inay shaqo tagaan haweenka si dhaqaale qoyska ay ugu soo kordhiyaan wariyaha v o a sagal saciid faarax ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo soo dirtay waxaa soo badanaya muddooyinkan dambe gabdhaha guryaha le ee xaaska ah ee raggooda ka dhinac shaqeeya si ay u kabaan qoyskooda islamarkaana ay u caawiyaan reerahooda waxayna taasi baylah weyn ku keentaa dhinacii guriga dalka jabuuti gabdhaha shaqeeya waxaa xeer ah inay bixiyaan lacagta gabadha shaqaalaha ah ee guriga kasii shaqaynaysa waxaa taa u dheer lacagaha ay ku bixinayaan dhinaca caafimaadka caruurta maka maxamuud oo ka mida gabdhahaasi dhallinyarada ee raggooda ka garab shaqeeya ayaa iga waramaysa walwalka ay ka qabaan guriga iyo caruurta inta ay shaqooyinka joogaan walaahi inkastoo aad tidhaahdid horta subaxii markaad kasoo baxaysid wax kasta ha diyaarisid waxayd kasta ha u sheegtid gabadha kuu joogta guriga haddana sidii aad u aad u joogi lahayd eed u maarayn lahayd kolla haatan laguma maarayna talabaad welwel baa ku galayo waxaad odhanaysaa ilmihii biloo dabkiibuu galay biloo ilmihii waxba lama siin biloo ilmihii waa waxaad tegaysaa laakiin hawshii oo hadda gurigeennan baad kaga timid laakiin waxaad tegaysaa hawshii oo nusqaaban oon dhannayn baad tegaysaa kolleyba horta ma kuma dhannaanayso ee laakiin haddaad adu iska fadhin lahayd waad maaraysanaysaa hadda hawshaad marti kuu timiday odaygiioo ku sugayaa wixii oo dhan adu waad maaraysanaysaa laakiin kolleyba ma- ciidan haddaad kaga timaada laguguma maarayna saa doonaysana ma noqonayso naftaada waxay jeclaanaysaa markaa inaad iska fadhidid ood gurigaaga iska maaraysid sidii de ilaahay kugu talagalay ilaahay wuxuu ninkana kugu soo dhiibana ka reebatid marka walwalka ugu badan ma waxaa laga walwalaa talow gabadhii odaygii cunto noocay u karisay ciyaalkii maysiisay mid waad ka walwalaysaayo xaggii ilmaha waad ka walwalaysaa bilow wax ku dhace bilow wixii aad siiya tiri cuwaaftii lamaba siinba intay dharigii wixii ku mashquulsan tahay bilow ilowdaba oo adiga markaa duurkii tagtay waad ugu tegaysaa cuwaaftu halkii taan taay waa darayo ta labaad cuntadii ay karisay markaad tegtid waa inaad dib uma eegtid intaadna odaygii u dhigin waayo dharigii baa guban kara way kuu daboosho kuleelisa kugu shubtay adna waa qaado waad hordhigtay waxyaabahaas waa inaad adigu eegtid oo dee dib u eegtid intaad salaadii tukan lahayd amba is diyaarin lahayd amba aad diyaar nafis lahayd yaad haddana dib kale hawl kale u galay cuntadiisii baad eegi ubadkii baad eegi hawlo kale dib u gala haddana ugu badan ee welwalka kuu dilayso waa ilmihii musaasadaan meydhnayn baa lagaaga siinayaa biyo qabo baa lagaaga siinayaa adigii fasax badan ma helaysid ood ilmihiin markasta dhakhtar ku geysid badina hablaha shaqaynaya lacagtooda u badan dhakhtar baa iska qaata waqti kasta dhakhtar baa iska qaata waayo ilmihii baa xaggii darayo xagga shaqada aad ka daraytiraysid xagga ilmaha ayaa haddana dee ka daayactiran naagta nasiib la deedee hooyo leh amba dee sodo fiican leh nasiibkeegay u joogto amba walaal ka yar leh oo dee loo maareeyo kuwaasaa nasiib leh marka lacagihii intii badnayd waxay ka gelisaa saa sheegtay dhakhtar oo ilmihii baa bukoonaya lagama fakariyo si fiican maxaa faa'iidaa marka waxba kuu faa'iido maaha bishaarka ninta kuusoo hadhaysa waa yartahay qayb ciidan baa siisay qayb dawadii ilmahaad ku maaraysay waxa oo dhan waxaa kuu dhaama adoo iska fadhiya wixii ilaahay kuu qorayna iska cuna ina inkaa dan yar baa jirta inkaa dan weyn baa jirta intaasoo dhan inaad eegtid maahane waa inta kaa dan yar inaad eegtid un ood waxaagaa iska haysatid dumarka shaqeeyo dhan ma waxay u shaqeeyaan raggaan nabiilin mise maalmahan dambe dumarka qudhoodaa doonaya inay shaqaystaan madax banaanaadaan way iska jiraan dumar ma- inay madax banaanaadaan doonaya waayo dumar dee wadadoodu waaweynaadeeno kale way iska doonayaan inay iska shaqaystaan horumarda ay iska sii hiigsadaan bari waxaa jirta aan odaygoogaba dee uu keenayn wax fiican oo iyagii naftoodii iyo ubadkiiba iyagu wada maaraynaya bakiinad bay u talaysaa wax kale u samaynaysaa maangi u dubaysaa waa iyadiiba muxuu keenay wixii uu keenay waa wax yar hadduu danuu shaqo tegay hadduu danuu iska seexanba marka iyadii taa oo kale ayay danta xoog ugu kalifaysaa inay shaqayso laakiin ta ilaahay ugu soo dhiibay wax yaroo dee biilkeyga ku filan waa inay iska fadhidaa inta ka go-aysaa ka badan
dhinaca kalena waxaa jira dumar badan oo shaqeeya oo ku qanacsan in ay shaqooyinkooda sii wataan iyo gabdho dhallinyaro ah oo haatan shaqeeya kuna haminaya inay shaqooyinkooda sii wadaan xitaa haddii ay guri iyo carruur yeeshaan oo aanay marnaba ka tegi doonin shaqooyinka ay bannaanka kusoo qabtaan
haweenka soomaaliyeed ayaa ahaa dhaqan ahaan intooda badan oo ay uga dambeeyaan raggooda shaqooyinka iyo weliba ganacsiga balse xilligii uu burburay dalka ayaa hablaha soomaaliyeed wejigaasi beddeleen oo u dhabar adeegeen nolosha gurigooda haddaba arrimahaasi ayaa waxaa barbar socda in gabdhaha qaarkood marka ay guri yeeshaan ay isaga haraan shaqooyinkooda ama ganacsigooda taas oo aad ku arkaysid xarumaha hay-adaha iyo weliba shirkadaha ganacsiga gabdho ka shaqayn jiray oo isaga tegay kolkii la guursaday taasoo sabab u noqotay dhalmadooda kadib laakiin docda kale waxaa jira haween ku doodaya inaysan ka tegi doonin shaqooyinkooda oo ay hadda iyagoo xaasa ka shaqeeya xarumihii ay ka shaqayn jireen banaadir axmed cali waa hooye waxay ka mid tahay shaqaalaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha puntland waxayna haweenka ku dhiirigelinaysaa inaysan isaga harin shaqadooda markii la guursado waxaan ka arkaa haweenku inay shaqaystaan inay tahay shay muhiim ah ama qaaliya ama wakhtiga maanta lagu jiro taariikhda lagu jiro een, wax badan bulshada wax ka qabtay ama anfacay ama kor qaaday nolosha qoyskeeda iyo awlaaddeeda iyo maxay tahay tan ehelkeeda iyo tan waalidiinteedba een, run ahaantii een, ku seefkaraysa ganacsigeeda shaqo Een, waxaan anigu aaminsanahay inay shaqeeyaan haweenku ama shaqaystaan waay faa'iidooyin badan marka een, waxa aan run ahaantii ku boorinaya gabdhaha een, maxay haytoy waxa- s- een, gab- dumarka ila midka ah sidayda awlaadda leh oo maxay tahay een, xoogooda ku korsada een, ama shaqadooda ilmahooda iyo kuwa een, dhallinyarada ah oo waxbartay ama hadda oo shaqeeya iyagoo dhallinyaro ah ba inay ka sii wadaan een, maxay tahay halkaa een, shaqadooda waayo waa higsigay ka mid tahay waayo anigu wax badan baan ku seefgareeyaa een, shaqadayda waan shaqaystaa waxaana aaminsanahay inaan noloshayda seefgarayn karo nin la-aan inaan seefgarayn karo nin jooga inaan seefgarayn karo wixii aan nin uga baahnaa inaan heli karo een, in aan ninku hadduu wax waayo ka qayb qaadan karo nolosha qoyska in ninku hadduu wax haysto inaanay keligay nolosha wakhtiga kan aanay kabi karin dhammaanteed gacmo wadajir bay isku taakuleeyaan Ee, waxaa jira ee, haween markii ay guursadaan ee carruur ay dhalaan shaqada waa ay joojiyaan maxaa ka leedahay arrintaas Een, way jirtaa waa run balse waxaan aaminsanahay aniga ra'yi ahaan way jirtaa taas way dhacdaa waxaan aaminsanahay inaanay haweenku u joojin ragga noloshaada anaa safkarinaya Ee, banaadir aad waxaa ka tirsan tahay ee, xubnaha ee, wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ee puntland ee, ha- gabadha markii la guursado ee carruur dhasho ma iyadaa shaqada ka caajirtaa mise ninkaa inta badan ku cadaadiya in gabadhaasi ay shaqada iska dhaafto walaahi su-aashaadi weydiisay inkastoo run ahaantii een, een, way jiraan labaduba way jiraan mid ninkeedu yidhaahdo naha shaqayn anaa ku waxaa cunto ku siinaya waxaa cabto ku siinaya nolosheedana hadhow ay isku dhacaan oo aanu kafayn karin way jirtaa sidaasi si la mid ah caashe maxamed axmed ayaan kula kulmay gudaha magaalada boosaaso waxayna ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ee ka shaqeeya hay-adaha waxay aaminsan tahay inaysan shaqadeeda ka tegi doonin ayna ku qanacsan tahay Ee, waa mahadsantahay yuusuf dumarku inay shaqeeyaan waa wax muhiim ah waxaana u arkaa inay aada u fiican tahay inay dumarku shaqaystaan naftooda kaabaan ilmahooda kaabaan faamilkooda kaabaan marka waan, waan taageersanahay in dumarku shaqaystaan waana wax aad iyo aad u wanaagsan dadka horta isku fikir ma aha dumarka qayb baa aaminsan inay hadday guursadaan oo guri degaan inay noloshii dhammeeyeenba oo ay inta ahayd laakiinse anigu waxaan jeclahay ama aaminsanahay inay dumarku shaqaystaan waxaana la gudboon inay sii shaqaystaan oo ay sii wataan barnaamijkooda shaqo si ay naftooda u kaabaan aanay qof bini aadan gacantiisa u- u baahan ama aanay waxba uga baahan qof gacantiisa ay naftooda ku kaabaan xooggooda iyo muruqooda marka waxaan jeclahay in dumarku shaqaystaan ay sii wataan shaqadooda si ay baahiyahooda gaarka ah u daboolaan waayahay ee, caayishe maxamed axmed ee, adu waxaa ka mid tahay ee, dhallinyarada ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso ee, gaar ahaan ee, shaqooyinka hay-adaha qabta sidaa u aragta inaad shaqayso adiga Een, anigu waan shaqeeyaa waxaana ka shaqeeyaa hay-ad eh, w f b Een, waxaan qabtaa i t baan ahay information technology baan ku shaqaystaa ama barnaamij kombiyuutarada Een, waan ku qanacsanahay shaqada waana jeclahay inaan sii wato ilaa aan intaan gool ka gaari karo shaqadu waa muhiim qofka naftiisay u fiican tahay qofka dumarka ah weliba way u fiican tahay nafteeda waayo danaheeda gaarka waa iyada ma dabooli karinto haddii aanay shaqaysan ama aanay xooggeeda maalin waxaan leeyahay dumarka shaqaysta xoogsada muruqiinna maala xooggiinna maala cilmigiinna maala caqligiinna maala intaba ka faa'iidaysta ilaahay wuxuu idin siiyey caqli wuxuu idin siiyey xoog karti buu siiyey gabdhaha soomaaliyeed maanta way ka karti badan yihiin gabdhaha adduunka maadaama ay nolosha guriga iyaga ka mas-uul yihiin yuusuf maxamuud v o e boosaaso
kaasina waxa uu ahaa waryaheena yuusuf maxamuud ah, yuusuf oo warbixintii ku saabsaneed ah, hooyooyinka shaqeeya nooga soo diray magaalada boosaaso waa tahay axmedow markan dhinacii heesaha ayaan ku yaranasanaynaa iyadoo dhegeystayaashan gurra usoo gudbin doonno wararkii ciyaaraha dhinacii heesaha cabdirasaaq anshax ayaan soo qabanaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaankaas
ka ilbaxa jacaylkii ka ilbaxa ka ilbaxa ka ilbaxay jacaylkii dartaa ii arrimi jiray ka ilbaxay ammaanta nabka kaaga odhan jiray ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasu ka ilbaxay ku eeday ehelnimaankaasu كالبحي اسموقي ورموقي كالبحي اسموقي ورموقي indhali dhararta sidiion laftuubnahay amarkaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay iridiisa goortaa ubax kuula sugi jiray ka ilbaxay كالبحي اسموقي ورموقي كالبحي اسموقي ورموقي اندالي دررتا سيدي ولفتوم لها أمركاقة أمركاقة فولين تري كالبحي كالبحي أفافكي وأقلك كل شيء irridiisa goortaa kulakuula sugi jiray ka ilbaxay ka ilbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray kailbaxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray arrinkayga waagaan ergaan diran jiray
codka macaan ee fanaanka cabdirasaaq anshax ayaad degeysanayseen iyo heestii ka ilbaxay waxaadna kala socoteen barnaamijka dhalinyarada ee laanta af soomaaliga ee v o a markana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan qodobadii ugu waaweynaa wararka ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur nuur bukhaari
haddii aan ku horrayno waxaa xalay la soo gebagabeeyey wareegga siddeedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub ciyaarta indhaha lagu wada hayay ayaa dhex martay kooxaha barcelona iyo yuventus is-araggii hore waxaa saddex gool iyo eber ku soo badisay toddobaadkii hore kooxda yuventus ee dalka talyaaniga sidaasi daraaddeed barcelona waxay ku qasbanayd in ay yuwefa uga badiso afar gool iyo eber balse taasi ma dhicin kadib markii xiddigaha afka hore ee barsa ay mari waayeen daafacyada iyo ciyaartooyda qadka dhexe ee kooxda yuve oo si wanaagsan u difaacay shabaqa goolka uu ilaalada ka ahaa goolhaya jianluji buffan daqiiqadihii loogu talagalay ciyaartana waxay ku soo idlaatay barbardhac eber iyo eber ah waa sanadkii labaad oo xidhiir ah oo ay barcelona usoo gudbi weyso wareegga semifinalka tartankan sanadkii hore ayaa waxaa lagu reebay isla wareegga sideedda sidan oo kale tababaraha kooxdani louis enrique ayaa ka tegi doona naadiga markauu dhammaado xilli ciyaareedkan axadda ayayna ciyaari doonaan kulanka ugu adag ee horyaalka laliiga xilli ciyaareedkan ciyaartan oo lagu naaneyso il kalaasico ayay kooxda barsa la ciyaari doontaa naadiga reaal madrid haddii laga badiyo waxa ay soo afjari doontaa rajadeeda horyaalka laliiga ee xilli ciyaareedkan ciyaartii kale ee xalay dhacday ee tartanka horyaalada yurub kooxda monaco ayaa saddex gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga brushia dortmund oo ay ku martigelisay magaalada monaco is-araggii hore oo ka soo dhacay dalka jarmalka waxaa saddex gool iyo laba ku soo badisay monaco sidaas daraaddeed isugeynta labada lug waxa ay ku soo baxday lix gool iyo saddex goolasha monaco waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda imbebe falcaw iyo jermain goolka keliya ee dortmund waxaa saxiixay ciyaaryahan rues waa markii ugu horreysay oo ay monaco gaartay wareegga afarta koox ee tartankan tan iyo sanadkii labada kun iyo afartii markaas oo ay gaartay ciyaarta kama dambaysta ah jimcaha ayaa la samayn doonaa wareegga semifinalka ee tartankan oo isugu soo hareen kooxaha real madrid yuventus atletic madrid iyo monaco dhinaca kale waxaa caawa dhici doona is-aragga labaad ee wareegga sideedaad ee koobka yuruba league kooxda bashiktash waxay la ciyaari doontaa leon genk waxay martigelin doontaa naadiga seltavigo manchester united ayaa la ballansan anderlek halka shaalka ay fooda dari doonto ayax ugu dambeyntiina xiriirka kubadda cagta yurub ayaa laba sano ka joojiyey tartamada yurub kooxaha leon oo ka dhisan dalka faransiiska iyo beshiktash oo ah koox ka dhisan dalka turkiga waxaa kale oo lagu ganaaxay min boqol kun oo yuuro arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii taageerayaasha labada kooxood ay rabshado ka sameeyeen is-argii hore ee ciyaar ka tirsanayd wareegga sideedda ee tartanka yurub league ciyaartaasi ayaa saddex iyo tobankii bishan ka dhacday magaalada leon ee dalka faransiiska dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha dhinacii heesaha mar kale xawkiin iyo heesteedii dhoof jacayl
codka macaan ee fanaanada xawaakiin iyo heeska dhoof jaceyl waxa ay gabagabo yihiin barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada ee laanta af soomaaliga v o a waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafina sidaas iyo nabadgelyo
dhadhamiyey kalgacal markii
dhunkashada